agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka daafuray magaalada kismaayo kulanka dardargelinta dakhliga gudaha oo ay kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda jubbaland kulanka ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saarayay horumarinta adeegyada canshuurta ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda jubbaland sakariya cabdi cali oo daafuray kulanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka iyo waxyaabihii kala duwanaa ee looga hadlay runtii dakhligu markii laga hadlahayo ay dowladu maamusho waa tiirarka muhiimka ah ee dowlad ay ku taagan tahay shacabkeeda iyo dowladdana waxa inta badan kala ilaaliya waa canshuurta la qaado ama dakhliga soo gala dowladda waxaan ku faraxsanahay kismaayo ilaa labada kun iyo afar iyo tobankii laga soo bilaabo ilaa maanta oo aan halkan fadhino oo ilaahay isu keenkeenay innagoo caafimaad qabna inuu dakhligeedu si habsami leh oo ammaanan oo qurux badan uu u socon jiray taana waxaa keenaya isdhexgalka bulshada iyo wada socodka iyo bulshadii iyo in canshuur la qaado oo aan ku baraarugsannahay oo dadkeennu ay ku baraarugsan yihiin oo aan inta badan islehay horumarka iyo nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada maanta meel walba oo la fadhiya dadkii saaxiibo isu wada bedeleen waxaa keenahaya canshuurta la qaadahayo oo aanaa hadda maanta dhib badan aanaa kala kulmin oo qiyaas markii laga soo qaato maanta sanadba sanadka ka dambeeya ilaa labada kun iyo afar iyo tobankii la dhihi kara maanta dakhliga jubbaland ee canshuuraha beriga ee dadka ay ku tiirsan yihiin kor buu u socdaa sanadba sanadka ka dambeeya kor buu usii kacayaa taas waxay kutusaysaa bulshadii inay la qabsanayso oo canshuurtii la bixinayo oo jidadkii la hagaajisanayo oo guryihii la hagaajisanayo iyo kutusaysaa oo amnigii la suganayo oo laysku tashanayo oo dadka isku tashanayaan